Wasaaradda Cadaaladda Maamulka Puntland ayaa magaalada Gaalkacyo ku qabatay kulan wada-tashi ah kaasi oo ku saabsan sidii loo horumarin lahaa istiraatiijiyadda horumarinta cadaaladda Puntland. Kulanka waxaa ka qayb galay Bahda Cadaaladda Maamulka Puntland iyo bulshada magaalada Gaalkacyo. Maxamed Jeelo oo ah la-taliye ka socda Wasaaradda Cadaaladda Maamulka Puntland ayaa faahfaahin ka baxshay ujeedka kulanka.
kulankan ee, ujeedooyinka laga lahaa waxay ahayd in dib loogu eh, validate gareeyo ama loogu ansixiyo eh, tashiyadii iyo ka soo baxay eh, kulankan kulankii ka horreeyey Eh, waxaana kaloo lagu dari lahaa waxyaabaha ka dhiman oo ay qayb ka yihiin in eh, dadku wixii ay horey u sheegeen in wax lagu daro Eh, saa la socotid marka eh, eh, horey waxaa loo bilaabay eh, bishii Sebtembar wada tashiyada looga tashanayay eh, diyaargarowga ama diyaarinta eh, istiraatiijiyadda baxda cadaaladda labada kun labaatan iyo shan labada kun labaatan iyo sagaal Eh, wada tashiyadani waxay ka dhaceen garowe gaalkacyo iyo boosaaso waxaa ka qayb galay dhammaan eh, xubnaha eh, baxda cadaaladda eh, qaybaha kala duwan ee bulshada hadday noqoto ururada aan dowliga ahayn hadday noqoto eh, ururka dhalinyarada haweenka Eh, hadday noqoto waxa weye hay-adaha eh, caalamiga iyo kuwa maxalliga intaba eh, waxaana looga gol lahaa in wada tashiyadani ay noqdaan eh, kuwo ku salaysan eh, fikirkii ama waxyaabihii ka soo baxay Eh, qodobadii marka ujeedooyinkii ama markii la isku aruuriyey eh, baa waxaa ka soo baxay eh, ilaa iyo eh, shan ujeedo waaweyn shanta ujeedo oo mid kastaba ay leedahay ilaa iyo dhowr yool oo kala duwan baa waxaa lala wadaagayay bulshada si eh, ujeedooyinkeenii Eh, hadday leeyihiin eh, qaabka ay qaab qoraaloodkooda iyo siiqadooda eh, yoolalka meesha ku qoran haddii ay tahay in wax laga bedelo yoolalkani ama wax lagu siyaadiyo eh, intaba in macnaha waxa weeye hadduu alla idmo ay noqoto eh, mid eh, fikirkoodii iyo wax ayagu ku salaysan Eh, markii horena waxaa laga bilaabay de in lasoo bilaabo eh, baahiyihii maxaa shaqaynaya maxaanan shaqaynaynin eh, qaabkii iyo fursadihii iyo caqabadihii markaa jiray intaba marka wadatashiyadani eh, waxay macno fara badan ku soo kordhinayaan in la helo istiraatiijiyad eh, u- u qalanta ka turjumayso eh, kuna salaysan macnaha waxa weeye eh, bottom up approach ah, in macnaha waxa weye waxaan salka laga soo dhisay bulshada laga qaybgeliyey Eh, waxaan rajaynaynaa bulshada hadduu allaydmo insha allah in ay qayb ka sii noqon doonaan eh, xitaa marka ay noqoto fulinta istiraatiijiyadani Wasaaradda Cadaaladda Maamulka Puntland ayaa muddooyinka dambe waday dadaallo lagu horumarinayo istiraatiijiyadda horumarinta cadaaladda deegaanadaasi.